الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel welibo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti xalqadeenna maanta waxaa marti inoogu ah suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo aannu kala sheekaysan doonno qadaayaad fara badan oo uu goobjoog u ahaa iyo taariikh lasoo maray ugu horeyntii suldaan soo dhowow barnaamijkeenna kusoo dhowow
adeer waan dhowahay waan ku dhowahay barnaamijkan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya ka qaybgalka barnaamijka jazaakum allah khayra
suldaan ogaalkaaga taariikhda soomaaliya halkee buu ka bilaabanayaa bal arrintaas nooga waran marka hore bismillahi rahmaan raxiim alxamdulilah rabbil caalamiin wasala allah wasali calaa nabiyina maxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman tamahum biixsaan ila yowmi iddiin ama bacd adeer ogaalkaygu ani waxaan ku dhashay alaraad lmuxtalla fi soomaaliya garbi waata dhulka xabashida ay gumaysato ee soomaali galbeed ee gobolka la yihahdo qoraxay gaar ahaan magaalada la yihahdo qabri daare baan ku dhashay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii waa garta halkaasaan qur-aanka ku bartay kadibna waxaan u soo wareegay anigoo dayar lay keenay xamar toddobaatan iyo shantii toddobaatan iyo shantii markii xamar lay keenay markaan qur-aankaan aqaanay waxaa jiray xamar iskuullo carabi ah sida dugsiga jamaal cabdinaasir iyo dugsiga sheekh suufi oo bictaadii masaaridu ay gacanta ku haysay waxaan galay markaa dugsiga sheekh suufi hoose dhexe halkaas waxbarashadii dugsiga hoose dhexe aan ku dhammaystay kadibna waxaan u gudbay dugsiga sare oo laba sano aqoon dirsa lagu qaadan jiray markaa dugsiga sare aan ka baxay waxaan galay xalane oo mar kale macalinimo baa maarata la ii qaatay laba sano ayaan xalane ku jirnay anagoo duruus caskari ah dhinac kaga qadanayna ana xalane siduu hadda halis u yahay inba markaana halis u hayo dowladdii maxamed siyaad barre ee meel muxuu ahaa maaragtay waxaa la baran jiray marka waxaa la baran jiray waxaa asal horta ciidamayn ardayda dugsiya sar ka soo baxda arday kasta shaqa muuna heli jirin ilaa u gala xalane oo waajib ahayd inuu halkaas soo waajib buu maro.
ahaa inuu tababar ciidan soo qaato waa garta ana weliba waxaana lagu bilaaba laba sano awal hal sano baa la- iyo ardaydu geli jirin dugsi sare marka soo baxaan laba sano anaga ayaa loo bedelay markii dambe waxaa marka lagu qaadan jiray duruus ee qaybtanadii laba sano macalinimaana loo diyaarinayay ee tii caskarinimada way ku jirtay oo maaragtay duruus ciidan baa lagu baran jiray qaybo kala duwan marka maxaa keenaya in qofka markii xalano la geeyo in caskarinimo la baro oo la ciidameeyo waxaa keenayey horta eh, dowladdii maxamed siyood barre marka runta laga hadlayo dee de waan ognahay islaamka iyo diinta dhibkay u geystay laakiin wixii ka dambeeyey oo dhan marka laga reebo de jihaadkan eh, maarata socda way ka fiicnayd dowladda maxamed siyaad barre waxay ogeyd inay dagaal ku jirto dhul soomaaliyeed markaba waxaa lagu ardayga aad iskuul ku baranaysaa soomaali in shan qaybood loo qaybiyey gumaysi saddex ay gumaysi ku jirto laba ay xor tahay saddexda in la xoreeyo ardayda dugsiyada ka soo baxday baa la caskarayn jiray si maarata ayaa xeryo ciidan la gelay iyagoo diyaar ciidanka kaydkaa loolan jiray oo ciidan walba diyaarsan masalan dhowaan caafimaad waxa- kuliyadaha iyo shaqooyinkii iyo yaa loo qaybinayaa saasay tahay nin walba waa ciidan maalinkii loo baahdo horey buu kasoo boodaya siday dhacdayba de markii dagaalkii marka kulaaday.
wadaniyad aa dadka lagu dhiirigelina haa dadka maaragtay dhiirigelin baa loo dhiirigelinayay inay maaragtay dhul ka maqan yahay waxaa la aaminsanaa in dhulkii soomaaliyeed gumaysi haysto in xoreeya ay tahay qof kastana ay waajib ku tahay inuu maaragtay uu tababar qaato ciidan tababarka waxaa ugu horeeya qoriga intaan horta gaadhin jidhkaa la dhis jiray waa garta Waa tababar hadda waa naqaanaa tababarada waa aad ma kala duwan ee orod badan iyo ee biiti badan iyo maaragtay taagni badan iyo ciqaab Mhm.
tababarkaas baa maaragtay aan ku qaadanay duruus macalinimada aan ku qaadanay Mhm.
marka xalale kadibna macalin baa noqday hiiraan siddeetan iyo labadii ayaan xero qaxoota ku taalay oo la odhan jiray luuq jeelow Mhm.
baa maamulo la iga dhigay dugsi la odhan jiray siyaad waa garta siddeetan iyo labadii
waa garta marka mm, macalinimadii runtii kuma naqancino waayo wa- m- mishaarku waa iska yaraa nolosha waa iska waxaysnayd marka eh, wa- hal sano kadib siddeetan labadii siddeetan saddexdii waxaan codsaday in maaragtay shaqada laga ruqseeyo macalinimada waa ma garta fududayn marka qofku in uu shaqada macalinimada ama shaqada dowladda laga ruqseeyo Mhm.
laakiin waxaa uun qaraabe iyo waxbaa la raadsan jiray waxbaan maaragtay uun jaanis baan helay eh, waa la ruqseeyey Mhm.
kadib waxaan galay xafiis la odhan jiray xafiiska raabadada caalamka islaamka oo Mhm.
muqdisho ka furaa baan maaragtay shaqo ka helay laba sano kadib Mhm.
raabadada waa la yaqaanay oo maaragtay waxaa hoos imanayay ducaadii soomaaliya joogtay oo dhan way hoos imanayeen raabadadana markaas waa intuunan maaragtay maraykan iyo khaliijka imanin Mhm.
oo maaragtay way ka ficnayd sida hadda hadda ra- raabida maba jirtee wadamada islaamka wax badan bay qaban jireen ay raabadada u qaban jirtay waxaa ka mid ahaa ducaadii soomaaliya joogtay oo qeybo kala duwan ahayd waxay soo direen ducaad fara badan oon islaahay maaragtay boqol inay gaarayeen baan u malaynaya waa garta raabidada qaar ish- yaa hoos iman jireen qaar waxay hoos sheeg jireen arri aasa qole la yidhaahdo Mhm.
oo she- sheekh ibnu baas iyo maaragtay qeyba oday ka yahay Mhm.
raximahullah marka xafiiskaasaan maaragtay yaan haddana ka soo shaqa ka shaqaysa bilaabay xilliga ma xasuusataa haa waan xusuusta xilliga waxay ahayd siddeetan iyo toddobadii sideetan iyo todoba siddeetan iyo toddobadii Mhm.
isla markaana anoo raabida u shaqaynaya oo waxaan galay kuliyadihii jaamacaddii ummadda mid ka mida oo ahayd kuliyad daraasaadka islaamka Mhm.
kuliyad daraasaadka islaamku laba shucbo ama laba qaybood ba ahayd qismi shareeca islaamiya lagu barto shareecada islaamka iyo qismi luqada lagu barto Mhm.
sanadkii ugu dambeeyey baan igu barbartay anigoo raabidada u shaqaynaya
kuliyaddana dhiganay kuliyadana dhiganaya Mhm.
raabidada marka shaqada la qabanayay eh, aniga marka aan- waxay ahayd naasir aale kaatib Mhm.
waxbaan garaac jiray waxbaa Waxaan qori marka jirta ka- ka faa'iidaystay kutub badan raggii meesha joogay culimada ahaa oo maaragtay kutub bay gacanta ku soo qori jireen kutubtaasaan markaay si majaana maana u garaac jiray anigana masalan hadda kitaabka tafsiirka qur-aanka oo sheekha uu- sheekh maxamuud eh, cabdishakh liyaad uu turjumay oo tafsiirka qur-aanka lagu turjumay Mhm.
waxaan ka mid ahaa dadkii af soomaaliga miya soomaaliga midka soomaaliga tafsiirka ugu tarjuma soomaaliga lagu turjumay Mhm.
kitaab kale leeyahay ambiyaa allah oo saddex sheekh ay turjumeen waxbaan ka garaacay Sh- kitaab kale leeyahay culum alfurqaan adigu ma tirin kan alxamdulilah waa kutubtaas baan qori jirnay Mhm.
iyadoo taa jirto marka waa kii dagaalkii ehliga b- b- uu dhacay Mhm.
intaan ardayga ahaa sanad walba fasaxa waxaan aadi jiray maadaama hooyo iyo aabbihi wadankii jiraan wadankii baan ku noqon jiray hooyo iyo aabbihi aan u tegi jiray waa markii garta ugu horreysay waxaan tegey toddobaatan iyo sideeddii xorriyadii yarayd ee xabashii laga qabsaday dhulka dhulkii baan so- soo teg- ku noqday haddana mar walba jabhadaha duurka joogaan fasaxa la soo joog jirnay Mhm.
oo dee nin dareemayaan oo tabayaan ahaa maaragtay in dad dalkiisii maqan yahay dadkiisii maqan yahay marka mar kasta waxaa igu taagnayd ah in maaragtay dhulkay waana ciidan dhan waan tababarkii iyo wixii waan qaato inaan maalin maalmaha ka mid ah ciidanka ilaahay Mhm.
dhulkayga tago Mhm.
yaa mar kastaba qalbiga ku jirta waa garta aduu markii la burburay galbeed baan aaday ururka itixaadka markaa gudaha maaragtay ka howlgalayay yaan cudwi ka noqday ayaa ku biirta yaan ku biiray Mhm. yaa kugu dhiirigeliyey waxaa igu dhiirigeliyey sheekh cabdullaahi sheekh cumar nuur sheekh la odhan jiray oo markaa ka mid ahaa odayaasha amiirada ururka hadda ugu dhintaan u malayna markii dambe maaragtay ma- soo- raggii dadkii etoobiya ku noqday buu ka mid ahaa baa igu dhiirigeliyey Mhm. marka waktiga ma xasuusataa aad ha ha waxay ahayd eh, waxay ahayd kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii Mhm.
weliba diri dhaba
ayaa kaaga biirtay diri dhaba ayaa maaragtay beecada ku galay hotel diri dhaba kaaramadho la yidhaahdo oo diri dhaba ku yaala iyagoo tigreegi iyo wixii wixii oo dhan joogaan ayaa haddana halka shaqana ku qabsanay yaa beecada kaa qaaday yaa bicaash cabdullahi cumar run baa iga qaaday Ah.
waa wiilkii ah, marka xarakada Mhm.
kadib sagaashan iyo saddexdii isla markaas khayrlahaas iyo raabidadii markii dagaalada sokeeye dhacay oo la kala tegey oo raabidadu waxay yidhaahdeen qolo walba meeshay joogtaan mushaarkooda ugu soo diraynaa qaxootigii soomaaliya joogay oo dhan inta badan dhakhaatiir bangal dhakhaatiir bangaladesh la keenay kuwa masaariya keenay markii dambe kuwa soomaaliya la wareegay xerihii qaxootiga hiiraan kuwii qoryoole kuwii waqooyi iyo arabsiyo iyo kuwii buurdhoobe ee gedo Mhm.
waxaasoo dhan raabidada maaragtay hadday caafimaad tahay iyo hadday raashin tahay waxaa intaa dheer kutubta Mhm.
walow kutubta caqabada la kulmi jireen oo dekada maaragtay lagu celin jiray kutubtii tawxiidka iyo kutubta tabaasi wax badan haddana in badan baa soo Waa la gaari keeni jirtay in badan baa soo gaari jirtay raabidadii markaan xa- haaga tagnay waan la xidhiidhnay galbeed markaan tagnay dirdhawaan tagnay waxaan idhi dee so- xafiiska soomaaliya wuu burburay marka waxaan rabnaa in qolo walbaba meesheeda waxoodii loogu soo diro inta wadciga soomaaliya isbedelaya way naga ajiibeen khayr laasiyo aniga marka waxaan ku jiray dad ilaa toban meelahaasa oo dirdhab eh, adugu dirdhab inay galbeed tegey Mhm.
dadkii baan oday anigu u noqday kadib soomaaliya go-aan baa soo baxay laleeyahay xafiiskii muqdisho waa laga shaqayn karaa kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii hala noqdo ninkii shaqadii raba waa gar dadki soo noqdaan ku jira ani marka muqdishaan nimid anigoo cod weyna maarata xubina ka ah ururkii muqdishaan markaa dee oo shaqadii ka socotay maarata oo gudihii dadkii la dirahayay oo shaqooyinkii meeshaan ka qayb kale xaggana Mhm.
waan shaqaynaya raabadadii oo weliba maaragtay qoraalada iyo wixiga oo qayb muhiima Mhm.
markaas alintixaadna waa tahay alitixaadna waana Mhm.
Ah.
marka xamra ku laabata xamaraan ku laabtay itixaadkii oo de markaa xamar raggii gudaha ee ee raggii joogay muqdisho oo aad firfircoon yihiin oo saaxiibo iyo walaale iyo qaraabe wax balaa qoladii baan ayro imid shaqadii raabadadana waan hayay camalkiina cudli baan ka noqday qayb baan ka ahaa awalba Mhm. raabidada maxila ka soo qabatay raabidada waxaan markii hore waxaan ku galay shaqada naasaqaaliga waxaan hayaan inaan ka raani baan ahaa Mhm.
markii dambe laakiin mas-uul shu'uun mudafiin baan noqday Mhm.
madaxa madaxa shaqaalaha.
shaqaalaha madaxa shaqaalaha shaqaalaha baan noqday Mhm.
oo markii maaragtay ilaa eh, sa- sagaashan iyo saddexdii ilaa sagaashan iyo toddobadii adiga ahaa baan ka shaqaynaynay xafiiskii muqdisho oon waan isbabedelaynay kolba maaragtay sheekhii hore waa la bedelay sheekh kalea la bedelay waxaa la keenay nin- niman kale oo adugu jabuuti baa laga ishraafi jiray aan sidii ninkii sheekh maxamed cajiifki ikhyaarta ahaa aan ahayne sheekhaan isaga biniin baa loo bedelay nin kaleo suudaan iyo xoogaa iska mm, aan sidii u- u u khiyaarsanayn iyo calaya xaal kadib waxaa dhacday inaan maaragtay dagaaladii sokeeye sagaashan iyo toddobadii sagaashan iyo sideeddii Mhm.
sagaashan iyo toddobadii horta anoo raabidadii joogay haddana waxaan galay macad
Mhm.
ay raabidadu macad caafimaad oo raabidadu ay tamwiilinaysay ama iyadu ay maaragtay maalgelinayso maalgelinaysa ay dhakhaatiirta iyo Mhm.
macadkii laba sanaan ku jiray waa dhammaystay shahaadaan ka qaatay tamriid ama Mhm.
neers Mhm.
kadib hana anaa weli raabidada u shaqaynaya markii dambe raabidadii waxay tiri shaqaalihii soomaaliya waa mushaar waan faslinay Mhm.
macnaa shaqadii waan joojinay Waa bas gar- ani markaa waxaa- farmasi baan furtayba muqdishaan farmasi ka furtay tareeb yaana meel yaadaan farmasi ka furtay Mhm.
anoo farmasi iska gadanayaa mooryaantii xamar yaa ninba adu jooriba halkaas lagaga dhuftay intaasaa iga soo gaadhay dagaaladii in kaloo kale waa gartay waa dhaawacmay marka maxay ku beegsadeen waa iska um, farmasi ay igu yimaadeen Mhm.
maalin jimca baa ahayd waxay dhaheen maarata lacag yar bay dhaheen waxaan ugu si Mhm.
adaru ma goyse anaaba waxoogaa baa idinku daree waryaa ma maadoo reehi baa saa u hadli ma waa laisgaranayaa fogtahay Mhm.
badoo saas oo aniga dee wadaad itixaad aan ahay waxaas shaqada waxaas she- sheekada kuma- war khaaimin baad yahay yahay iga baxa meesha oo saaxiibo kale halkan dhow- dhow ii jooga oo alaya xaal toori bay markaa Mhm.
ay ku dhufteen waa ilaahay baa ay badbaadiyey nairobi halkaasaa dhakhtar u aaday Mhm.
mar kalaan soo noqday labadii kun muqdishaan ku soo noqday Mhm.
shirkadan hadda loo yaqaana somtel oo markaa laohan jiray magacyo badan bay soo bartay olympic bay marka hore ku bilaabatay Mhm.
laakiin telecom la ohan jiray Mhm.
baa markaas baan shaqaale ka noqday xarunta labaad oo muqdisho oo bakaare ee ku taalay madiino maamulaan ka noqday Ee, saddexda qof ee ugu sarreysay shirkadda oo ahayd auditor ama hanti dhowrka shirkadda Mhm.
xubin baan ka noqday oo ilaa hargeysa waqooyi ilaa kismaayo yaan soo kormeeri jirnay xisaabaadkaan soo xili jirnay soo fiirin jirnay maxaa khaldan maxaa saxan maxaa maarata baahye jira maxay tahay in wax laga bedelo markii dambena markii dagaalkii maxkamadihii iyo gaaladii la dagaalamayay muqdisho dadkii dagaalamay muqdishaan ka mid ahayn waa mucaskar maxorta galay mucaad binu jabal mucaskarkii la ohan jiray shacasiib kasoo horjeeday macalin cabdulaahi waa xasuusta macalinkii hadda meel macalimiintana ka mid ahaaye baan ku qaadanay dowr caskari tababar caskari meesha kadibna dagaalkii iidaale nooga siroob inaan aadno ilaahayba waan diyaar baan ahayn annagu inaan baxno laakiin lama bixin kadib anigoo sida ciidankaygu oo maaragtay iska diyaara markay maxkamaddii burbura halkan baan nimid jilib xafiiskaasaa odayl iga soo dhigay toddoba xor baad inaan kiciyo waa xilliga xilligaas waa laba kun toddobadii waa garta dhammaadkeedii toddoba xarumood inaan kiciyo iyo oday liga soo dhigay oo team of chief teamka injineeradii aan oday u noqdo saakow bu'aale saakow dajoomo baag to baag waxa yidhahda oo baranji yar ah afmadow qooqaani dhoobley tukaloo yaroo ku jirta iyaduna meel dalba yidhahdo baag toddobada xarumood baan kiciyey aniga oday u ahaa kadibna jilib baa maqar ii noqotay si aan shaqaalaha cusub iyo maarata tababaradood iyo kawarhamantood iyo ilahay fadligii marka camalkii oo markaas jilib oo marka camalkii laga bilaabayo baa la kulmay labada kun iyo sideedii dee nin horeyba maarata gumaysi iyo ku dhashay oo kusoo koray oo waxaan ciilkana geebahane maan waan bururay horey baan maarata anoo shaqada idin wataa haddana yaan camalkii alxamdulilah yaan qayb ka noqonay macskar halkan loo khayr allah siiyo reer jilib horta jilib khayrkan iyo barwaaqadan iyo waxani dee iskama imanin oo alxamdulilah waxaan leenahay duca duca duca waa loo duceeyey magaalada waa loo duceeyey ganacsatada khayr allah siiya magaalada intii badnayd mucaskarka isku soo shubeen waxaa jirtay oo ii sheegtay in magaalada jilib markaad timid acmaal dadka wax u faa'iideynaysa sida waxbarashada inaad ka bilowday haa sax jilib horta hadda waa magaalo la ogaa oo istraatiiji bay ahayd dagaalo badan la kulantay dadku ku rafaadeen mooryaantu dhib badan u geysteen khayr lax siiye dugsiyada qur-aanka ku badnaa waata lagu badbaadayba dugsiyada qur-aanka rag baa tadxiya u sameeyey oo culimada maarata macalimiintii laakiin hal madraso oo eli ah ama maarata jamciyad ha noqoto ama wax tacliin kale kama furnayn dugsiyada qur-aanka hayn
maxaa marka sababayay waxaa sabay horta magaalada markaas soo duudsatayba barnaamijkan oo maaragtay ahliguna oo in la furo madaaris ahligana dadka magaalooyinka waaweyn ka yimid baa garan kara khibrad bay u baahan tahay manhaj baad u baahan tahay macalimiin baad u baahan tahay iskama fududa marka waxaa tashanay aniga iyo wadaad sheekh cabdiraxmaan loolan jiray oo guduuday joogay oo walaalaha ganacsatada magaalada khayr laa siiyo dad khayr badan bay ahayn weligood haddana way yihiin ay soo qaadeenoo masaajidkan bacdahay keeneen halkaasu kutubta ka bilaabay arbaciin ku bilaabay kitaab kastama ku dhameeyana sidii la arki jiray kutubta waa la khatim jiray loora lacaga lakan ganacsad sheekh ku karaamayn jireen sheekhaas iyo nin kale oon saaxiib ahayn oo shirkadii maarata telecom la joognay maali dhow u dhintay ilaahay u naxariisteen oo loon jiray maxamed cabdi cigaal maxamed cabdi cigaal maali oo liiley buu ahaa qolana liileyda oo ganacsada hadda ku dambeeyey saddexanaasaa tashanay war magaaladan aynu ka furno madarse ehli ah waayahay alxamdulilah haye madarse ba waxaan ka furnay meesha hadda isbitaalka daryeel guryaha uu degan yahay guryahaasaan ka furnay guryaha laftooda ayaan ka furnay madrasada waxaan u bixinay liibaan waa garta magaaladu tacliim bay u baahnayd madarasa loo baahnaa cilmi baa loo baahnaa runtii way nagu soo jabtay magaaladu marka si aan filaysi ka badan arday badan baan alxamdulilah waalidiin shan ilmood keensanaya afar ilmood saddex ilmood keensanayo ragga hadda dhalinyaro badan oo camal ku jirta dad badan oo magaalada dadba ardadanadii bay ka mid ahaayeen marka madraso noocee maxaa lagu baran jiray cidaadi ibtidaa'i iyo cidaadi bay hoose dhexe waxaan ku guulaysan inaan helno manhajkii raabada caalam islaami maadaama anigu raabada caalam u shaqayn jiray oon manhajkii baan raadiyey manhajkaasuna markaa manhaj saxiixa oo inta aan hadda la bedelin oo tawxiidkii iyo tabatirtii axaadiis wax walba ay sidii saxda yihiin oo ahaa manhajkaas baan helnay oo dhammaystiran biakmalihi waa garta manhajkii markaan helnay macalimiinna maarataay waan keensanay anigaa mudiir ka noqday ayay walaalaha ii doorteen inaan mudiir ka noqdo alxamdulilah inti kumaana gaabsanin marka marka aanay baahi badan inay jirto haddana waxaan furnay macad kombuutarka lagu barto waa karta waxaa kaloo furnay macad caafimaad baan bilownay magaalada cisbitaalku ma olin markaas magaalada isbitaal dadka aan kuma olin Mhm.
laakiin hay-adaha ayaa imaan jiray ayaa joogay isbitaalaha hay-adaha ay gacanta ku hayaan Mhm.
ayaa joogay marka ilaahay fadligii hawshii horta si fiican ugu socotay magaaladii maaragtay wax badan isbedeleen khayr badan jiro Mhm.
ayaa waa karta mushkilad baa nagu dhacday mushkila baa axmed madooba mushkiladii ayaana saameeyey waa karta oo Mhm.
siduu idiin saameeyey axmed madoobe dee ciddii ho- taariikhdiisii iyo markay cadow gacanta ku dhigeen xabashidu gacanta ku dhigeen siday ula macaamileen iyo siday u diyaariyeen iyo siday maaragtay Mm.
uu xidhan yahay loola hotel loo dejiyey si isagoo uu xidhan yahay laleeyahay ee loogu daray baarlamaanka ridada loogu daray oo qofkii wax garanaya uu garanay in maaragtay axmed madoobe markii la keenay shaydaan la keenay in la soo celiy inuu yahay Mhm.
marka maalin khamiisa bishii sagaalaad bay ahayd baan isleeyahay laba kun iyo sagaalkii bishii sagaalaad axmed nuubi ayaana la yidhi majmuuco aan ku jira aniga kontaroolka muqdisho baana la yidhi halkaas fadhiista cid kasta joojiya oo jidka xamar ka timaada wax markaa maanaan ogeyn anagu markaas waxaana la yidhi un amar ciidan baa na siiyey wadada waxaa la ka yimaada joojiya xilli roob ay ahayd maalinkii ilaan axmed nuubi Yaa iyo idin ciidankiisa la jooji- rabaa yaa in- marka amarkaas idin siinaya xarakadana siinaysa markaas xarakada inta ha maamusha ha xarakadaa maamusha waa la waa la midoobey ba maartay Mhm.
iyo dhan waa la midoobey xisbigii iyo xarakadii marka axmed madoobe xagee ka yimid markaas muqdisho ka yimid Ha.
Mhm.
marka dhulku soo maray dhulku soo maray muqdisho ka yimid dhulku soo maray Mhm.
ficlan ciidan badanna wuu la socday ciidan wata ciidan buu watay Mhm.
maalin khamiistaha ma imaanin jamcihii buu yimid kontaroolkii baa in laisku joojiyaa laisku dayo adugu dagaal baa dhici gaari haddana wuu soo gudbay magaalada dhankeeda maartay masaajidka carabta loo yaqaano iyo dhinacaas yay degeen ciidankiisi ciidankiisii Se- meel kastana waa loo fadhiistay wada jid kastoo waa loo galay ay mari lahaayeen iyaguna difaacya xidheen maalinkaa marka ama markii dambe xarkaha soo fargelisay soo daayaa la yidhi markii la soo daayey Mhm.
annagii baa isqabsanay khaa'inkan muxuu ahaa iyo adaa khaa'in iyo adaa khaa'ina ragga nagi muasisiinta madrasadii oo yaa isqabsanaya adinka oo ah Ana- saddexdan muasisiintanadii nimankii yaa ku kala jabnay waxbarashada ha ah waxbarashada muasisiintii oo oo saaxiibada ah Mhm. oo maxaa isku qabsanaysaan axmednimada waa khaa'in iyo adaa khaa'ina ma ahe khaa'in ma ahe waa shariif calaay axmed darsadii iyo macadkii iyo wixii oo dhan wadna meesha ku burbur adinkaa iskhilaafa annagaa isqaafnay axmed madoobe dartiisa isku Cabdinaafi qabtay khilaafnay oo sa- sa- waxbarashadiina u burburiseen bes wax- wixii bulshada wixii loo hayay iyo shaqadii wax dhan alaabtan kala guran wariya Waa marka baashu waa marka halkaasi waxbarashada ku burburtay waxbarashada halkaas ku burburtay kadib maxaa samaysa adiga shakhsiyan anigoo bu'aalaan tegey bu'aalaan haddana ka qayb galay camalkii maaragtay socday markaas Mhm.
marna shaqaydaan tegey marka kalena maaragtay qorigii booshkayga aan wataay oo markii maaragtay irkabayaa la dhahaa Mhm. furunta aadi jirta jirtay baan aadi jiray furunta waxaana khayraas shirkadda dee baan ka haysanay oo nimanan qaraabanaha guud ahaan shirkadda iska laha Mhm.
marka culays ma jir haddii markaas marka shirkadana maamulaha ka tahay ha- shir- shirkadda maan ka saraya maamule Mhm.
jubbooyinka dhan baa maarata xafiiska Baa waxbarinta haysataa.
yaan maamulo ka ahay Mhm.
marka maamulayaashan baa- baan kormeerayaa Mhm.
Ka midka jeli midka buaal midka yaan kolba qole u tegayaa yaan maarata wax la dhaqaajinayaa yaan wax la tababarayaa yaan waxaynayaa Mhm.
marka alaya xaal markii dambe anigoo camalkaygaas ku jiro oo Mhm.
askari oo shaqadaas raqabo u hayo oo jecel un baa un Mhm.
oo dagaaladii dagaalkii dhoobleen ka qayb galnay maxaan ka qabanay dagaal afmado ka dhacay waxaan ka qayb galnay Eh, dagaalada maarata kale oo ka dhacay eh, oo ka dhacay akademiyada kismaayo ka dhacay Eh, dagaaladii ay xamlada ay kusoo qaadeen xabashida iyo ku- wixii eh, isbahaysatadii baardheeri iyo dinsoor iyo celcilaan iyo dagaalada waa- waa alay xaal mu mu- aduu anaa un ninka oo camalkaas kaga jiro oo ciidan un baa la yidhi sheekh Mhm.
oday naqiib baad noqoni oo naqiib maxaa Waa lahaa taa.
suldaan suldaan maxaa lahaa war aniga sidii buu ma xirniye anigu waxaas ma Waa- maya- maya Mhm. waa u imaan doonaa Waa- fatrada ee naqiibka Ha- ha- ha, marka un dagaaladaas waxaa u malaynaa ka qayb gashay inaad ku dhaawacantay dagaalkii dhobley ba maartaayay aad ku dhaawacantay dagaalkii dhobley baa waayahay Een, nabadoon sidaad noo sheegtay soomaali galbeed baad ku dhalatay Een, xusuustaada soomaali galbeed xilligaasi sidee ahayd yaase ka talinayay soomaali galbeed horta eh, gumaysi bay soo martay inuu hadda intaan aniga dhashay ama taariikhda aan garanayo xayla salaase baan ka talininayaa xayla salaase asal ahaan anin yuhuud u ahaa Mhm.
falaashada falaasho wax la yihahdaa jirta oo yuhuud markii dhul mayna lahayn caalamka dhan lagu kala fidhiyey etoobiya yuhuud deganayd buu ka mid ahaa xaysaase baashadaas ka mid ahaa marka waa nin etoobiyaanka sida xabashida iyo dadka qoomiyadaha dullaystay oo ilaahay oo kale ka aaminsanaayeen boqorkii boqorada wax la yihahda ka aaminsanaayeen marka ninkaas baa baa xilligiisii yaa haystay waxa kale oo goobjoog ka ahaa mungist marka way kala duwanaayeen kaasi gumaystiga midba midka ka dambeeya horta ka khatar badnaa saddex ani marxaladood baan soo gaaray xayasalaase mungesti iyo mala zanaawi midba midku ka dambeeyu ka khatar badnaayo xayasalaase xeryo ciidan bay ciidamadiisu ugu jireen wixii markaa uu rabana wuu dilayey sanadkiina hal marba intay ciidamada soo baxaan waxa la yihahda koodhi waa wixii muslimiintu inay qaadaan jizyadii muslimiintu inay qaadaan gaal ka qaadanahay iyagu ka qaadi jireen muslimiinta bilcagsi ilan haddii la sexdo nin soo jeeda unbaa shaqaysanaye sanadkii mar bay iman jireen reeraha xaylasalaasi marka nin muxuu ahaa dadka aad u cadaadiya dadka aad u dhiba dadka aad u dila waxaa ka dambeeyey mangist xaylamaryan mangist xaylamaryan horta magaciisu wuxuu ku dhisnay wuxuu ku dhisnaa magac kristan kristaanmangist hayla mangist horta waa dawlo
ayaa laga wadaa ayaa laga wadaa hayla quwa carabiga iyo xabash erayo badan oo xabasho waa ku jidaya hayla maryan waxa weeyaan waa awooddii dowladdii maryan maryan bint cimraan weye waxay unaso ay ku dambaabayaan waa dowladdii xooggii dowladdii maryan magaciisu waa magac oo qaabka ah saas kala jeedaan iyo la jeedeen sida la sheego ninkasta marka waa kii shuuciyad buu la yimid hanti wadaag wixii la odhan jiray dadkii soomaalida muslimiinta soomaalida dhihine inuu diintoodii de uu shuuciyad ku bedelo oo ka bedelo wax badan ku dadaalay oo beerahoodii iyo hantidoodii iyo xoolahoodii iyo qaato la dhaho waxbaa la qaramaynayaayo culays kii hore ka daran baa ku yimid dadka waxaa kasii dambeeyey malla zanaawi oo qowmiyaddii iyadu maartay dee abasiin iyo asalka ahayd oo tigreega oo abraha iyo shayaadiintii kacbada inay dumiyaan ka dhasheen oo kuwa ugu macangegsan ee ugu maradhegsan ee maarata kristamka ugu dhegana baa yimid siyaasad cajiib bay la yimaadeen oo muslimiintii maarata gaar ahaan soomaalidii ay ku khayaameen oo ah in maaratay wax kelilkeli la yidhaahdo xorriye ismaamul goboleed la siinaya dadka qoladii ku qanci weyda dastuurka federaalka etoobiyana ay go'ayso waa garta
barnaamijka marka soomaalida way u sacabatumeen aad bay maaragtay u guuxeen way doorashooyin bay galeen waa markii olsa khayaamada lagu sameeyey diri dhaba oo magaalooyinka soomaalida lahayd magaalooyinka ugu waaweyn ahaa herar iyo dir dhabi jigjig magaalooyinka waaweyn oo maarata dhulbeeryada beeraad ku yaalo barwaaqada ku taalo yaa waxaa laysi khayraadka faraha badan iyo warshadu ku yaalaan si ayna soomaalida u qaadanin ha la yidhaahdo waa la isku haystaa oo soomaali orama isku haysata federaalka gacanta ku haynaya waa dhulkan soomaali galbeed waa dhulka soomaali galbeed weliba caasimadii dir dhaba yaa layidhi waxaa laisku haystaa waxaa isku haystaa orame iyo soomaali waa garta markaasaa soomaalida meel dhowr kilomitr u jirta magaalada dirdhaba oo shinila tuulaa la yidhahdo halkana halkana magaalo laydinka dhigayaa tabaa laisku haystaa alaya xaal soomaalidu run bay moodayeen waa la gu'i iyo wixii isdagaashan saddexdiiba baarlamaanku sheegii soomaalidu goday bay fadhiisteen waxay yidhahdeen annagu kuma qanacsanin say u socdaan waa garta waxaan rabnaa inaan nala siiyo xorriyad waa garta dagaalkiina wuu socday oo itixaadkii baa dagaalamayey oo qoladii onefta dagaalamaysay markaas malas si adag buuga jawaabay diyaaradii xabashi eriterian saddex geesood dagaal saddex geesood ah baa soo qaaday waxaa kuwan wax kale soo wadaan mar kale haddana jigjigay fadhiisteen baarlam waxay dheheen anagu inaan go'naan rabno alay xaal waxaas dhan waa socon waay wax shaqaynaya maaha waxa iska dhalanteed bahay waa garta marka dhibka ugu badan ee fatradaa dhalatay waxay ahayd xeryo ciidan unbaa awel ay u badnaayeen gumaysigu xeryahaas magaalooyinka iyo meel- meel markay rabaan xoog wax kaga qaataan haa laakiin tan inta laisu kala daadiyey oo laamiyaal loo sameeyey oo dhaldhalaal yaa layidhi idinkaa madaxaba Mhm.
idinkaa madaxa mid baan maqlayay mar oo dagaalkii baarama ee tigre iyo ay ay ku dagaalameen eritariyaanku la wareysanayo kelidka madaxbaad ka- kuwa madaxda ka ah waxaa la yidhi eh, waxaa la sheegay soomaalida inaad dagaalka gasheene oo eritariya la dagaalanteen waama la dagaalamayna waan gelnahayna waana la aaminaynin buu yidhi Mhm.
waana la aaminaynin Mhm.
yani run bay moodayaanba maartay in ma waxan oo dhalanteedka Mhm. waa tahay een, suldaan siduu gacanta xabashida ku galay een, dhulkan soomaali galbeed ka hor intaysan xabashidu qaadan yaa ka talin jiray markii hore Horta markii hore dadkan eh, xabashida horta
Mhm.
waxaa ka horeeyey imaarada islaamiga Mhm.
oo bariga afrika oo dhan See ka dareeyey.
talin jisay- talin jiray baa jiray Mhm.
oo hadda dee tusaale ahaan hadda eh, nairobi boqol sanay ba- kristan boqol sano ka hor tanzania Da- daarasalaam waa magaca mus- mus- muslin Mhm.
daarasalaam eh, muxuu ahaayey eh, nairobi bambaas muqdisho soo soco herar maaragtay saylac eh, dhulkaasoo dhan imaarada islaamiga ayaa gacanta ku hayn jiray waa garta
ilaa imaamkii axmed gure iyo maaragtay markay ay daciifeen oo maaragtay boortaqiis iyo xabashi iyo meel- meel- so- markii dambe calay xaal waxaa gacanta ku hayi jiray imaarado islaamig ah islaamiga oo khilaafadii ay maaragtayay xidhiidh la lahaa Mhm.
oy taakulan jirtay kadib waxaa dhacday shirkii berliin ee afrika lagu qaybsaday Mhm.
in xabashi ay codsatay in lagu daro in la- qaybta lagu daro oo dhulka maaragtay soomaalida la siiyo soomaali galbeed soomaali galbeed la siiyo Mhm. markaas maxaa la oran jiray soomaali galbeed ogadeen baa la oran jiray dhulka ogaadeen ah hadda maam ahaan xataa ay ugu jirtaa maaragtay ogadeen diyaaradaha iyo markii maamamka ma- ogadeen bay ugu jirtaa Mhm.
laakiin ogadeen kata ma- magac ma saxa ma aha Ma- ma- waa waxna dadka maarata dhulka in lagu lagu baabiya la rabo oo dadku ay la rabo inay dagaalkii gelin ayna wada gelin haddii dhul muslimiintu hadda ogadeen keliya ma degan dhulka Mhm.
soomaaliya dhan baa wada degan Mhm.
marka waa magac oo oo khayaama laftiisu waa gar- waa magaca gumaysi bixiyey waa garta Ah, ma- magaca saxda maarata ma aha marka shirkaas yaa dhulka inta badan lagu siiyey xabashi Mhm.
qayb kalena reserve area area la yidhahdaa oo afartan iyo dhowrkii waa qayb soo raacsanayd waqooyi galbeed iyo dhinacaan ay soo raacday markii hore ingiriisku markuu ka tegahayey intuuna ka tegin ka hor buu raaciyey xabash iyo hadiyad ahaan u siiyey waa garta waayahay n suldaan n juquraafi ahaan haddii aad noo sharaxi kartid n dhulkan soomaali galbeed halkee buu dhacaa imise gobol ayuu ka kooban yahay iyo magaalooyinka iyo deegaanada kale ee dhulkan hoos yimaada arinta juqraafi ahaan wuxuu dhacaa bariga afrika Mhm.
wuxuuna xad leeleyahay todo- taariikh eh, eh, eh, maamkan soomaaliya toddobada ee saasa inta badan iyo caloosha ku jiraa dhankana xabashida maarata ayuu dariska leeyahay gobolada waa waxde dhul uu gumaysi haysto kolba suudan uu ka yeelahayey Mhm.
hadda tigreega qolada ugu dambaysa hadda marka imanayeen sagaal gobol buu ahaa sagaal gobol oo maxaa Dii- laga xusi karaa liibaan iyo afdheer goday qoraxey wardheer dhagax buur nagob jigjiga herar eh, muxuu ahday, diirdhaba sagaal gobol oo afartan iyo sagaal degmo ay hoos yimaadaan laakiin hadda waxay ku dardareen oo ku dantuulato si soomaalida loo jejebi- loo jejebiyo hadda maarata waa tirabeel Mhm.
marka laakiin hadda sagaal waa ka badan yahay marka waa ka badan yihiin ah, dhowr iyo toban Mhm.
boqol.
marka magaalooyinka ugu muhiimsan iyo- magaalada ugu muhiimsan waxa weeyaan herar oo boqol masjid boqol masjid ay ku taalay dirdhaba oo magaalo herar magaalo diineedii ba ahayd Mhm.
dirdhaba magaaladii ganacsiga oo maaragtay dhul beereed cimiladeedu hadda herar iyo biqudratillaahi dirdhaba saa u socoto herar baad ka tegaysaa dhul qabow baad herar iyo jigji iyo waa qabow qabow qabow marka meel baa jirta kalabadho ood kule hawa Mhm.
muctadila gelis Mhm.
hawa aan kululayn dirdhaba marka ma qabowa Mhm.
heradhi tigtigiyo waa qabow inta badan baraf baa marmarka qaarkood baasdhisaa marka magaalooyin haween waxaa ka mid ah eh, herar dirdhaba jigjiga Mhm.
dhagax buur qabri taare magaalooyinka war- magaalooyinkaasaa ka mid ah godi magaalooyinka haween kuwaasaa ka mid ah marka magaalada ay soomaalidu ugu badan ay ku dhaqan yihiin waa tee hadda dee jigjiga ilaan heer- dirdhabay ahayd oo calooshi ahayd dirdhaba laga qaatayba dirdhaba laga qaatay waxaa la odhan jiray awraaja ciisanaa gurgura oo hataa u yaqaanin xabashida kuligood macnaheed waxaa weeyaan awraaja waa gobol gobolka ciise iyo gurgure ciise iyo gurgure waa laba qabiil oo soomaali ah oo marka ayagu ugu badnaa meesha marka hadda jigjigon baa hadda caasimadii noqotay oo hadda jigjiga hadda maqar iyo xarunta oo dadku ay hadda ay ugu badan yihiin Mhm.
waa tahay n suldaan dhibaatooyinka iyo raadadkii uu dhulkaasi ku reebay gumaystaha maxaa ka mid ah oo laga xusi karaa adeer waxaa laga xusi karaa hadda gumaysi dadkaas muslimiinta ahaa wax u fayowba ma- yani inta badan waxa weyaan diintoodii iyo dalkoodii iyo aakh- adduunyadoodii iyo maaragtay dunya dunya aakhiradoodiiba inta badan waa waa waa la- waa la loola ciyaaray waa karta hataa waxaaba ugu sii dambeeyeyba hadda in jeelawaadeen jeelaya inta la sameeyey dadka maaragtay lagu tacdiibinayo oo maaragtay yani de si wax laga aan laga sheekeyn karin oo dadka hilibka intii la jarjaraa ay- ayda ayda ayda loo dhigaya hilibkooda ayda loo dhigaya oo de mm, sida gabdhaha loo dhaqmayo dumarka loo dhaqmayo caruurta dadka haween baa meesha ku omulaya iyagoo kuwa dhegala kuwa indhala kuwa kuwa lugaha googoan kuwa maxay kuwa marka adeer maaragtay wax laga la- laga sheekeyn kara maaha dadka dhibaatada halkaas lagu gaadhay dad maaragtay dad dhan oo maaragtay dhul- dhulkooda deganaa baa la baabinaya la barakicinayaa dad baa xoolahoodii waa loo soo shaqa tegayaaba hantidoodii hadda ayaan dhawey dahab ganacsigoodii iyo dahabkoodii iyo waakiil yaa dadka laga urursanayay marka waa fi- adeer dhibaato joogta ay iskaga jiraan dadkaasi ilaahay bay leeyihiin uma mujaahidiinta bariga afrika ay sugayaan wax ma aha oo laga shakeyn kara maaha waa tacdiib iyo ciqaab iyo dhibaato joogta ayay la nool yihiin Mhm. waagi baryaa maxaa imani maxaa imani waa dad cabsi iyo argagax qofku inuu argagax iyo cabsi ku noolaa wax uga daran male waaliba maaragtay dadku yaa yaa ku dhacaya marka soomaalidu iyadaaba hal adaga iyo oromo iyo waba isdhiibeen inta badan iyo soomaalidu bifadlilaah wayba maaragtay waxba u noolba waxba u nool
waa tahay n suldaan yaa u fududeeyey gumaystaha inuu qabsado dhulkan soomaali galbeed adeer waxaa u fududeeyey gumaystaha xabashida ee dhulka soomaali galbeed haysta waxaa u fududeeyey walaalahood kiristanka ah ee reer yurub oo de muslimiintao dhan gumaysanayey oo qaybsanayey ayaa u fududeeyey oo gacan siiyey saan kuu soo sheegay shir baa baarliin meel yahdo oo baa lagu shiray lagu qaybsaday waa tahay hadiyad ahaan baa loo siiyey dhulkaa maartayay muslimiinta muslimiintuna soomaaliyeedna in shan loo qaybiyo shan shan dhul badan oo muslimiin badan baa la qabsaday oo maartay laakiin sida soomaalida waxaa la dhahaa soomaali iyo Kurdi- kurdiyiinta unbaa shan shan loo qaybiyey inta badan maartay waa culays gaara la saarayay dad ehludiina dad mujaahid- dad jahaada dad dagaalamo dad dad dad dad inay ahaayeen oon hal wadan inaan lagu aamini karin ee la qayqabiyo oo qabaa'il ee- ee- ee- ee gumaysiga ee, dowlado badan ay gumaystaan waa siyaasad bay ahayd maartay culays lagu saarayay soomaalida khulaaso kalaam waxaa u fududeeyey walaalahood ingiriis iyo talyaani iyo ay ugu ugu horreeyeen baa ugu fududeeyey iyo jarmal iyo wixii la midka ah.
waa tahay n suldaan jabhadihii islaamiga ee u istaagay n xoreynta soomaali galbeed maxaa kaalin ah ay ka geysteen xoreynta n dhulkaas Ee, adeer wax badan jabadihii islaamiga iyo kuwii aan islaamiga ahaynba wax badan baa laga geystay dhulka xoreyntiisu yani inta hadda u badbaaday dadkan soomaalida ah ee lagaga cabsanayo ee lagaga hebestay ee ku badbaadeenba waa jabhadihii islaamiga ah maaragtay jabhadii nasrullahi hadday tahay iyo jabhadii maaragtay itixaadka hadda soomaali galbeed itixaad iyo maaragtay xataa calmaaniyad maxamed siyaad barro ayaa wax badan u badbaadisay wax badan ciidamadii maaragtay seben seben dagaalkii xabashe lala galay ayaaba wax badan isaguna u badbaadiyey marka jahaadkii ka socday soomaali galbeed wax badan buu badbaadiyey wax badan buu taray khayr badan iyo wanaag badan buu maarata iyo iyo maarata ummadda u u keenay ummadda inay dhiiradaan oo ay maaratayay ay nolol ku soo noqoto ayay u bal haddaan keentay isdultaa ku sameyno n kaalintii alitixaad ay ku lahaayeen maxaa laga tilmaami karaa taxadadeer khayrlaha siiyo waa kii ciidamo badan baa gudaha la geliyey ee mucaskaraad badan oo ugu caansanaa mu- mucaskarkii halooyi iyo baa maaragtayay baa la geeyey marka xabashina dagaal adag baa lala galay dadkiina way baraarugeen oo dad badan baa maaragtayay yaa ilaa inta badan halkan lagama kaxaynin ciidamadii gudaha ka dagaalamayey waa dadkii lasoo kasbaday ee ee ku qancay jihaadka iyo marka itixaadku wax badan bay maaragtayay yay dadka u faa'iideeyeen Een- dulmi badan ka radiyeen ka dafciyeen n ma jireen n meelo magaalooyin ay tamkeeniyeen oo ay la wareegeen alitixaadka oo horta waxaa inta badan muhiima hadda maala aniga cadowga magaalooyinkuu jooga waxaa ka muhiimsan haddii cadowgi uu go'doon ku yahay magaalo uu ka bixi karin magaalo haysta lama odhan karo itixaadku waxay maaragtay ku qasbeen cadowga inay waddo kasta intay u fadhiistaan magaalo kasta ay go'doomiyaan magaalo kasta korkooda ay fadhiistaan ayay ku qasbeen laakiin magaalooyin hadda waaweyn hadaf ma ahayn cadowgu markuu kaa xoog badan yahayna oo maaragtay uu kaa fara badan yahayna muqdisho uga soo baxayne istaraatijiya dagaal baa la rabaaye muhiim magaalo weyn kuma ah waxaa marka muhiim u ahayd in dadkii maaratay ay diinta baraan dadka jihaadka baraan cadowgiina ay naafeeyaan cadowgiina u socda ay diin cadow ay dhaqaalihiisii iyo maaratay awooddiisii ay naafeeyaan ayuu hadafku ahaa
waaya suldaan waayo dadkii kala dhantaalay ee cuuryaamiyey halgankaasi ee jabahaadkii islaamiga ahaa ay qaybta ka ahaayeen maxaase sababay in ay ka quustaan xoreyntii soomaali galbeed adeer jazaaka allah khayra arrintaasi musiibo ku dhacday bayd horta oo soomaali galbeed keliya ma ahaane soomaaliya dhan bay ku dhacday oo dee ururkii itixaad soomaaliyana uu ka jiray oo in maaragtay soomaaliya ilanay shareeca islaan ma jirin markii burburkii dhacay itixaad halkana laga sameeyey soomaaliya laga sameeyey soomaaliya galbeed baa laga sameeyey soomaaliya gobol walba laga diyaariyey si maaragtay shareecada islaamka waddankii loogu xukumo ilaan saxa waa soo socotay sideetameeyadii sagaashameeyadii dadkii waxay oo diyaar ah in yaa la rabay in fursaddan laga faa'iideysto marka waxaa la odhan karaa dadkii markaas odayaasha u ahaa itixaad meeshay dooni ha joogaane oo khadkii ka leexday sabab kastaba ha noqotee yaa taana saamaysay sababta waxa weeyaan soomaali galbeed waa juz'un soomaali weyn halgankoodana waxaa aas-aas iyo aabbo iyo mar walba u ahaa hooyaba u ahaa soomaalida soomaalidii kale oo maarata soomaali weyn la odhan jiray oo muqdisho iyo hargeysa yaa saldhig oo lagu dhex dhuumanaya lagu dhex gabanayay marka wixii oo dhan hal mar baa la isla burburay itixaadkii oo dhan meeluu joogaba waa kii hubka la dhigalay hubka la dhigayba waa garta marka saamayn arrintaasaa saamaysay goormee marka burburay jihaadkii soomaali galbeed jihaadkii horta soomaali galbeed dadku labay ahaayeenoo qaybna waxay u arkahayeen soomaali weyn haddii walaalahoodii shalay gacan siinayey maanta iyagii ay la dagaalamayaan xabashi nimankii gudaha ka dagaalamayey hadday ahaayeen nimankii mujaahidiinta itixaad iyo hadday ahaayeen nimankii maaragtay calmaanid nimankii dagaalamayay gudaha intaan la gaarinba xabashidii soomaalidii baa la dagaalantay jabuuti bay ahaayeen kuwa ugu horreeyo dhiiba intay soo xirxidheen inay xabashi u dhiibeen sidoo kale cigaal baa dhiibay hargeysa laga dhiibay nimankii maaragtay weliba guddiga fulinta ku jiray oo lafta intay xirxidheen bay u geeyeen boosaasaa laga kaxeeyey waxaa ugu dambeeyey farmaaja ugu dambeeyey oo qalbi dhagax dhiibayey marka dadku dhinaca way ka niyad jabeen soomaalidii kaalme walaalahooda ahaa ee heeliyood siin jiray oo cadowga u dhiibayaba oo iyagu cadowga u shaqaynaya dhinac kuwo kale oo wadaadda ahaa oo iyagu maarata kuwo kalena hunguri iyo de maarata mansab baa ladii dhiib iyo hunguri baa ladii dhiib unba arrintuun burburiba hadda marmarsiyo mabaa lahaaba waayo maanta bariga afrika oo meel walba looga imanayo jihaadka caalamka dhan looga imanayo iyaga oo soomaaliya oo helu ah oo waa kan kilomitiro u jira inay maaratay ay isdhiibaan waata marmarsiyo loome cudurdaar looma helayo waxaa loodhan karaa maaratay waa un shaqanimo ku dhacday ayaan darra ku dhacday weeyaan adduunya u leexday adduun jacayl loo leexday iyo dad kaloo maaratay niyad jabay oo maaratay soomaalida baa la dagaalamaysa ee labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxaad ku sugneed dhulkan jubbooyinka ee lagu maamulo shareecada islaamka dabcan waad nooga soo sheekeysay qaabkii a ku timid iyo sababkii kadibna inaad camalka ku biirtay dhulkan jubbooyinka intaan mujaahidiintu aysan imaan iyo hadda oo shareecada islaamka ee lagu maamulo bal ka waran farqiga u dhexeeya allahu akbar adeer taas waa cadow saaxiib ah way garanayaan wayna arkaan waxaana lii guul waxaa ugu fiican midda cadowaaga kuy qaro cadowgaaba noo qiraya maaragtay dhulka shareecada islaamka lagu xukumo ee shabaab mujaahidiin ay xukumaan inuu yahay dhul amniga iyo maaragtay cadaaladda iyo maaragtay wax walbaba marka adeer wax isu dhow ma aha waxaan mada waa nolol iyo geeri waa mugdi iyo iftiin waa maaragtay waxa dee waddadii saxda ahayd oo ilaahay ugu talagalay biniaadamka waxay ahayd inuu maaragtay shareecada imsaqaa lagu dhaqmo akhriya aduunba liibay marka dee dagaaladii eh, labaatanka sano ka hor waa la iscunayay soomaalidu ma- dee qofba qof ehelkii wala qaraabadii saaxiibadii adeer abti wax dhan baa iswada cunahayey wax laysu dhaafayay ma jirin maantana alxamdulilaah waa kan waa saaxiibo waa walaal waa wax ishaadu nacdana ma arkaysid wax dhegtaadu nacda ma maqlaysid wax arab wax qof waxun ku hadlaya ma maqlaysid marka adeer wax badan oo khayr iyo wanaag baa isbedelay ilaahay baan uga mahadnaynaa uma mujaahidiinta iyo qiyaadadeenna maarata ay u taagan maarata yaan uga mahadnaqaynaa waana wax weyn oo weyn oo wa- aan carab lagu suurayn karin baa maarata adeer isbedelay oo khayr oo wanaaga jira
waa tahay een, suldaan waxaa sanadihii lasoo dhaafay ahayd suldaan iyo naqiib een, mid ka mid a beelaha soomaaliyeed yaa xilkaasi kuu doortay maxaase qabatay intaad xilalkaasi soo ahayd
xilka adeer eh, sida oo dadkana dee inagu eh, islaamig baa nahay Mhm, inagu isma dooranno mana dalabno oo xadiidka nabiga caleyh qofka xil dhiiba qof looma dhiibeen mhm, bal annagoo le mawaalid anuu gacmaha taagaya gacmaha taagaya adeer layidhi waxaas ma jiraan Ah, aamus qabiilka ayaa marka xilka mhm, ayaa ii doortay waxaynu u arkayeen maarata inaan maarata marxaladii markaa lagu jiray oo runtii marxalad cidhiiri oo adag ahayd mhm, oo runtii maarata dee suldaanku ama ninka kurka reerka wuxuu la mid yahay madaxuu la mid la mid yahay madax Mm.
qofku madax la-aan ma noolaan karo mhm, lugay buu noolaan karaa gacmi buu noolaan karaa i- i- indha la-aan dhaga la-aan la- laakiin haddaan kur jirin qof ma noolaan karo mhm, bini aadamku hadduusan markaa hadda waxaa ugu yar usrada ugu yar nina leeyahay anta mas-uul mhm, suubanaana saddex qof hadduu meel durayo mid buu dhihi jiray anta amiir Mhm.
adaa amiir ah marka qabiilka ayaa keenay eh, maslaxaddii marka ay u arkayeen sidaasaana ku imid oo maarataye wax ma oo ma ahayn ha laguu duceeyo aan ku imid ha laguu duceeyo mhm.
anna markii waxaan u arkay eh, inaan ilmahayga iyo danahayga iyo masaalixda gaarka dhex orda inay iga fiican tahay Mhm, inaan laga bilaabo qabiilka ilaa muslimiinta guud mhm, aan dhex ordo arrimahooda ya oo Mhm.
maarata xadiistii nabiga alay sl wallahu fi cawni alcabd ma kaana alcabdu fi cawni akhu oo nabigu intuu qofku arrimaha muslimka walaalkii hagaajinayo mhm, ee, waxaa maarata isagana arrinta ilahi u hagaajinaya mhm, marka qabiilka i keenay qabiilka iyo muslimiintaba aan wixii bal karaanka wax ku beeriyo oo maarata aan meesha maanta la marayo meel ka fiican si lagu gaari lahaa ka shaqeeyo yaa suldaan u meeshii maxamed subeer ma horta ani suldaan ma Mhm, walow si guud maarata ee, muddo yar kooban kadib baa la yidhi, waxaa la rabaa qabaa'ilka jubbooyinka oo marka hal jubbo hal ah jubbo islaamiya hal bay ahayd mhm, waxaa la rabaa la yidhi, nin oday ah loo rabaa mhm, suldaan guud naqiib guud oo qabaa'ilka dhan oday u noqda ayaa la rabaa mhm, ha la doorto see lagu doonaya nin walba qacdad baa loo dhiibo la yidhi nin walba eh, ninkaad leedahay naqiib buu noqon karaa oo mas-uuliyadda waa lagu aamini karaa oo Mhm.
muslimiinta maarata qabaa'ilka muslimiinta jubbooyinka dego dhan buu maarata oday u noqon karaa nin walba ku qor magaciisa yaa idin dhahaya saas abu cabdalle oo markaas waali ahaa oo markaa waali ahaa imisaa marka ahayd naqiibka guud ee jubbooyinka intay midaysanayeen waxaa ahaa waxaa laga soo bilaabo kun afar boqol soddon iyo sideeddii intaasaan ahaa waa tahay suldaan een caqabadaha ugu waaweyn ee ku soo wajahay markaad naqiibka guud ahayd maxaa nooga tilmaami kartaa caqabadaha horta ugu dhibka badan hadday tahay beesha aan suldaanku ahay iyo hadday beelaha kale tahayba waa caqabadaha oo ilaa haddana taagan waa dhiigagga horta qofkii markii qof muslima la dilo oo qof muslim xaqdarre ku dilo waxay ahayd eh, sida shareecada islaamka, horta qofkii gacankudhiilaha in la keeno in qofkii gacankudhiilaha la keeno ayay ahayd taas dee sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay qisaas yani qofkii haddii lasoo qabto saddex arrimood baa mid oo nabi weli hormarin jiray iska cafiya in la cafiyo in diya la qaato iyo in la qisaaso inta badan cadow baa dadka inala haysta magaa- meelo- magaalooyin buu jira way- qofkii qof dila inta badan laguma guuleysan jirin in lasoo qabto caqabadan ugu dhibka badan bay ahayd caqabadan ugu dhibka badan taasay ahayd bay ahayd taa maxay keenaysaa marka dhiiggii in durba marka dhiiggii hala qaadaa dhihi dhiiggii yaa laga qaadi ninka gacan guuli in laga qaada ahayd isagoo la moorodugo isaga laga bilaabo horta gurigiisa iyo beertiisa iyo da- karatadiisa iyo oo la moorodugo addoon laga dhigay ahayd wixii marka lama hayo reerkii ha laga qaado reerkiina dadkani bacmadow iyo afartan lo-a iyo wa- waxaan shareeca islaam shaqo ku lahayn ba wax lagu kala qaadan jiray u bislaalaan u bislaansho la-aantii xaqan iyo culays idinku noqotay lagu noqdo ilaa haddana waa taagan yihin dadka horay way yaryihiin inay hore isaga bixiyaan dhiig- dhiigga isaga bixiyaan waa caqabad jirta marka arrintaasaa noogu dhibka badnayd weli noogu dhib badan waa tahay een, suldaan gabagabadii kulankeenna ayaa soo gaarnay ugu dambayntii maxaa dardaarmi lahayd adeer waxaan dardaarmi lahaa haddaynu nahay muslimiinta bariga afrika gaar ahaan eh, dadkan so- hadda soomaalida waxba yaan kala qaadine allah subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay qaatilu lmushrikiina kaafatan kama yuqaatilu lahum kaafa la dagaalama gaalada dhammaantiin muslimiinay say dhammaantood idinla- idinlaga dagaalamayaan ayad kale allah subxaana wa taala wuxuu leeyahay walaa tahaynuu fi ibtiqaa'i alqowm in takunuu ta'lamuun fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun haddaad muslimiinay xanuunsanaysaan markaad dagaalada gaalada dagaalamaysaan oomaysaan gaajoonaysaan dhaxamanaysaan rafaadaysaan dhaawacmaysaan shahiidaysaan gaaladaba intaba way ku dhici laakiin maxaa lays dheeryahay watarjuuna min allaahi maa laa yarjuu idinku ilahay waxaad ka rajaynaysaan waxayna gaa rajaynayaan oo ah ima shahaada wa ima nasri inaad nasri heeshid haddaad mus inaan muslimiin haddaan inaan nasri helno helayba alxamdulilah waaka waaka waaka Al- alxamdulilah waan ognahay hadda gaaladii baa qayliyeysa waxaan leenahay marka muslimiinta waxaan u dadaamaynaa inaynu waan aragnay jihaadka iyo wax iska celinta iyo difaaca diinta iyo muslimiinta sharaftii cizigaan ku gaarnay aakhira adduuma liibaantaan ku gaarnay adduunka dhan baa inaga hibaysanaya maanta adduunka dhan baa ina ixtiraamaya wax lagu ixtiraamayana wax kale maahane waa inaad waa inaad qof nool tahay oo diinta alla difaacayo oo maaragtay dadkiisi diinti marka muslimiin waxaan leeyahay gaar ahaan soomaali gaar ahaan qabaa'ilkan weli cadowga maaragtaayey maaragtaayey wiilashooda iyo uu khaldayo waxaan leeyahay alxamdu lilah ilaahay baa mahadsan maanta xarakat shabaab mujaahidiin baa inoo taagan nuurka iyo khayrka aan ka qayb qaadanno aan diinteenni dalkeenna iyo cirligeenna sharafteenna difaacno aynu gaaladii waa gabal dhahay idamka ilaahay waa kan iyagii dhaqaalaha loo leeyahay mi- wixii oo maaragtay afrikaantii xumayd ee calooshu shaqaashta ee soomaalidii murtadiinta ahayd iyagaa is wada haysta marka idamka ilaahay way hawshu way dhowdahay guushii aynu maaragtay adkaysanno oo sabirno oo aan la kacabsi aan maaragtay sahay ka dhiganno oo sabir sahay ka dhiganno oo taqwo aan sahay ka dhiganno oo wixii ilaahay nasr ay sii- ina siiyana cujbi iyo isla weyni iyo ina geline aynu dhahno ilaahay baa na siiyey annaga maaha xaggana kama imanin intaasaan adeer dardaarmi lahaa jazaaka allah khayra waa tahay kaasi wuxuu ahaa suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed oo ah naqiibka guud ee nuqabada wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna andalus bodcast haddaba intaasi ayaanu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenna intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد